إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa laga helayaa duqeyn diyaaradaha dowladda turkigu ay ku dileen ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhaqan duleedka degmada afgooye wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay duqeymo diyaaradaha dowladda turkigu ay ka geysteen tuulada baqdaad ee gobolka shabeellada hoose taliyaha ciidamada dowladda federaalka ah ayaa hadalla quus iyo niyadjab ay ku dhahan tahay u jeediyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo kusoo jabay dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan toddobaatan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa kasoo horjeestay qorshaha xasan sheekh uu ku doonayo inuu wax kaga bedelo dastuurka ay ku dhaqmaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku burburiyey gaari ay saaraayeen askar kenyaati ah oo ku socdaalayay qaybo ka mida gobolka laamo ee ku jira gumaysiga dowladda kenya weerar duqeyn ah ayaa lagu qaaday fariisan askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ku dhowaad shan iyo toban askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay weerar kabiin ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa la baahiyey dardaaranka naftihuurihii fuliyey weerarkii lagu daahfuray hotel s y l ee magaalada muqdisho دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn diyaaradaha dowladda turkigu ay ku dileen ku dhowaad labaatan ruux oo ka dhacday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya cabdifataax faarax
diyaaradaha dagaalka dowladda turkiga ayaa xalay weerar bahalnimo ah ku ekeeyey masjid ku yaala tuulada baqdaad ee hoos tagta degmada afgooy ee shabeellaha hoose wararkan uu ka helino gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in khasaare xoogan uu ka dhashay xasuuq aan loo meeldayin oo ay geysteen diyaaradaha dowladda calmaaniyadda turkigu leeyihiin duqeynta ayaa waxay qalqal ku abuurtay dadka deegaanka xili ay u taagnaayeen tukashada salaada taraawiixda waxayna mar qura ka warheleen weerar bahalnimo oo ay diyaaradaha turkiga oo saddex goob dadka ku duqeeyey duqeynta ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya sideed iyo toban ruux ay ku jiraan dumar iyo carruur diyaaradda fulis ee howlgalka bahalnimada ayaa nuuceedu ahaa bayraktar t b two taa ay leedahay dowladda turkiga diyaaradan ayaa ugu horeyn gantaal ku dhifatay masjid ku yaala tuulada baqdaad halkaas oo ay dadka salaada taraawiixda ku dukanayeen kadibna dadkii kasoo badbaaday duqeynta oo usoo cararay gudaha tuulada ayay gantaal labaad ku dhifatay dadka deegaanka oon xiriiro la sameynay ayaa inoo suura gashay inaannu helno si aan wax uga weydiino musiibada xalay ka dhacday deegaankooda dadka deegaanka iyo odayaasha ayaa xalay ilaa maanta ku howlanaa sidii loogu gurman lahaa dadka ay musiibadu ku dhacday dadka dhaawacyada ayaa loola cararay afgooye ilaa xamar iyadoo ay jiraan dad dhaawacyo ahaa oo u dhintay deedna lagu soo celiyey tuulada haddaba waa kuwan qaar ka mid a odayaasha iyo helada dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay duqeynta oo aan qadka taleefonka kula xiriirnay kuwaasi oo faahfaahin inaga siiyey xaaladda deegaanka iyo musiibadii xalay ka dhacday deegaankooda aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa sheekh ibraahim buule xasan aniga waxaan ku suganahay dadkii la xasuuqay dushoodaan taagnay waan gartay oo xaggee lagu xasuuqay dadka waxaa lagu xasuuqay tuula la yidhaahdo bakdaad tuulada waxay hoos tagtaa gaar ahaan beel haddii la yidhaahdo alifowe ay hoos tagtaa alifowe waxay hoos tagaa degmada afgooye maxaa ka dhacay marka meeshaas meesha waxaa ka aa ka dhacay xasuuq aan loo meeldayin dad xag alla u sooman oo afkay oo u diyaar garoobay inay salaada taraawiix ee dukadaan ayaa meesha duqeyn loogu geeyey masaajidka ayagoo ku jiro aa la duqeeyey dadkii markii duqeynta ay dhacday intii harsaneed ah waxay istiri ismacdaaniya ee banaanka aada waan gartay banaanka markay soo aadeen haddana mar labaadaa la duqeeyey waan gartay xasuuq aan loo meeldayin oo odayaashii salaada dukahaaya hooyooyinka ka mid ahaay wiilashii intii markaas diyaar u ahayd inay ilaahay baryaan oo masaajidka ku jiray a xali musiibadaas aan loo meeldayin ah ku dhacday marka waxaana na yeeleen dayuuradaha oo turkiga kuwaasaa yeeleen magacayga xuseen canoone maxamudjiraan la yidhahdaa waan gartay dad waxaa la xasuuqay maata ah masaakiin ah beeraley ah marka xalay markii la anfuray wixii ka dambeeyey diyaarada xoogaa meeshii dushaadkii ugu soo garaacday markay kasoo carareen oo bannaanka yimaadeen haddana mar labaad oo loogu celiyey markay u yaraato toban iyo sideed horta meed waa goobyaal wa waan gartay
markay ugu yaraatana markay ugu yaraatana toban iyo kow dhaawac waa la sheegaa qaar kaloo hadda lasii ba- soo baxbaxayna waa la sheegaa waan gartay
marka dhibkaasaan eh, nagu dhacay saaka dhibkaasaa nagu dhacay oo waayo cidda geysanaysa dhibkaas
waa dhibkan waxaa lagu sheegaa qoladan oo diyaaradaha turkiga waan gartay ah, warkaas buu badan yahay waa qoladan qoladan Tu- turkiga buu badan yahay diyaaradooda waan gartay oo marka maxaa loo beegsada dadka shacabka ah sababta la- sababka loo beegsahay wax kale wax kale ma ahan ilan maxaa ma wax kale ma ahan waa ujeedaa be ah, maxaa islaam utiinle ma aho kulli qaraabu waa ehel waaba nahay bu kulli qaraabu ehel kan oo adeeraan u ahay kan adeeri u yahay kanna waalid u yahay qaabkaasaa kulli u nahayo maanaad wax iga fogey maba jirabo mid wax i eh mid waxaan u ahay le waay waa la badan yahay eh, waxaa jiro gabar ilo latiyo mataqaana la yidhahdo asli la yidhahdo asli bo la yidhahdo gabar ilo latiyo xalima bikr la yidhahdo Eh, ilmo badan oo xataa yarar oo xataa aqoon u laheen oo xataa gadaan le- hadda la sheegay ba xataa wiilkan adeera oo taa kasar alada ayaa jiraan Ah, asalaamu calaykum soo dhowo magacaadi halkan waa fiican alxamdulillah khayr waaye wallaahi alxamdulillah waxaan wax la koobi karo aha ma aha ma aha baaba waay baaba waay qoyskeyga aniga hadda oo kula hadlaayo islaanta iyo intay caruurteeda waa meesha waa ku naf weyn waan gartay oo si xaaskaaga ah ha qoyskeyga iyo caruurteedii waan gartay meeqa caruura
waxa waaye saddex isniida kula afar waan gartay laba kaleentana halna dhaawac uba noqday alxamdulillah waaye anta iyo mid kalena waxma beerlaaba xalay telefoon hadii lasoo dira midka qabahayo bahay hal dhaawac u noqday afgeeda loo qaaday ku kaloo aftigoodana isan afgeeda loo qaaday adi walaashay oo aniga aabahee dhali iidii iyo inta saddex cunug iyadana waa kaas waa hal gabara uu hirtay iyo nafka dhaawac ayaa afgeeda loo qaaday waan gartay gabadhana hadda naf- gabadhana walaasha nafkeeda waa meesha ku noqdaysa waan gartay saddexdeeda cunug waan gartay marka wallaahi bilaahi waxa oo la koobi karo ool xuma indha xuma ma ogmaan wax kaloo yaal male meesha waa hadda hal ciidana meesha ku jira aan la dhihi karin si fiican oo dad shacab ah Masaak- masaakiin oo ilmo iyo reer iyo- iyo waayeelo saasay ahayna naago naago u badnaay wallaahi toban iyo sideed hadda ah- hadda la sheegay inta lahay laakiin wax dhaabac hadda oo la qaadayna wixii kusoo baxo waa arkayna waan gartay Eh, marka haddii aad tihiin eh, da- eheladii see see u aragtaa duqeyntan wallahi duqeyntan waa aad iyo aad inoogu maajisay aad iyo aad inoogu maajisay waayo dad masaakiin leh oo meel oo iska gabanayo oo ayaga naftooda meeshii lagu galayo marka eh, wax oo aad iyo aad meel oo laga hadli karin waayo waan gartay ha meel laga hadli karin waayo waayo dadkii waxaa waa masaakiin oo banaankiina saan lagu galayo marka wax oo- wax lagu amseelo male waan waa gartay marka alxamdulilah alxamdulilah si kastaba duqayntan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa ahayd duqayntii ugu khasaaraha badneed ee ka dhacda soomaaliya tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud kaasoo dowladda turkiga ku wareejiyey badda soomaaliya
waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay duqeymo diyaaradaha dowladda turkigu ay ka geysteen tuulada baqdaad ee gobolka shabeellada hoose faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
iyadoo xalay diyaaradaha dowladda turkiga duqayn wuxuushnimo ah ay ka geysteen tuulada baqdaad oo u dhow degmada afgooye ayaa sida duqaynta ay u dhacday iyo khasaaraha ka dhashay waxaa sharaxaad ka bixisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta alfurqaan xilli wilaayadu ay ku mashquulsanayd aaska dadka dhintay iyo gurmad ufidinta dadka ay dhaawacyadu soo gaareen ayaa xusay in si cadowtooyo ah loo duqeeyey dad ku cibaadaysanayay masjid ku yaal ah tuulada baqdaad markii laga baxay salaada cishaha oo masaajidda qaar la dukanayay salaada taraawiixda waaliga shabeellaha hoose ayaanu weydiinay inuu tafaasiil dheeraad ah naga siiyo qaabka diyaaraduhu u beegsadeen dad u badnaa dumar caruur iyo dad waayeelo ah walaal waa la ogyahay diyaaradaha cadowga waxaa umeynahay adiga abaara maqribadii meelahaas meel u dhowayay hawada soo galeen kadib xoogo yar ay wareegteen waxay markii ugu horreysay ay beegsadeen masaajidka ay ku cibaadeysanayeen oo taraawiixii ay ku tukanayeen dadki ayaa ka yaacay masaajidkii haddana way la dabagaleen mid kale haddana ku dhufteen dadka masaakiinta ahaa mar saddexaad haddana waxay ku dhufteen dadka oo beer iyo meel meel beer ah iskugu tagay oo rag iyo dumar iyo carruur ka kooban iyo haddana ku dhufteen qaabkaas ayaa u dhacday duqeynta cadowga waxay dadka masaakiinta ay la beegsadeen dad masaakiin ah oo beerley ah oo xoolo dhaqato iyo isugu jira ayayna ahayn duqaynta ayaa waxaa ku naf waayay siddeed iyo toban ruux oo shacab ah oo ay ku jireen toddoba carruur ah iyo lix dumar ah duqaynta beegsatay dadka shacabka ah ayaa waxaa ka dambeeyey diyaaradaha dowladda turkiga oo marar badan shabeellaha hoose ka fuliyey duqaymo lagu gumaaday dad shacab ah weliga gobolka shabeellaha hoose ayaanu weydiinay su-aal ku saabsanayd sababta dowladda turkiga ay u beegsanayso dadka shacabka ah sababka dadkaas loo beegsanaayo aha dee wax nagu cusub ma aha duqeymaha ka dhacay gobolka shabeelle hoosena hadda wax nagu cusub ma aha dad badanaa hore loo xasuuqiyay diyaaradaha cadowga ay xasuuqeen dowladdan dee cilmaaniga ah dadka muslimiinta maanta lagu gumaadaayo ee mugtahay cadowtinimada dadka muslimiinta u haayo waxay ka mid tahay dowladaha mugtahay annaga nagu soo duulay ee duqeymaha faraha badan nagu haayo waxa weyaan horay dowlado kale iyo waxbaa dadka duqeyn jira laakiin hadda turkiya kusoo darsamay waxa weyaan waa dowladdaas dadkaas muslimiinta ah lagu gumaadaayo dee dadka wax ka lagu maagamay dad dee cadowgooda mugtahay iska dhicinayo waaye ee dad waxa weyaan aan gacmo horsanaynin dabadhilis iyo dowlado kale aan gacmo horsanaynin waayo saas ayaa lagu beegsanaya mooyaane hadalkas kale hadda aan ognahay ma jiraan islaamnimadooda iyo diintoodan baa lagu beegsanaya ugu dambayntii sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay xaaladda deegaanka baqdaad ee xalay duqayntu ka dhacday jazaaka allahu khayran xaaladda kulley dadka hadda dee waxay ku hol jiraan dadka muslimiinta ee shahaadada ah sidii loo asi lahaa ayay ku hol jiraan wixii dhaawacna qaabkii meel daawo ah loo gaarsiin lahaa ayaa lagu hol jiraa dadka qaar waa la qaaday hadda xaaladan kulli hadda culeys hadda kama taagno dadkaas muslimiinta hadda marka waa la mashquulsan yahay maamul iyo dadkii mashquulsan dadkaa muslimiinta si loo aasi lahaa loo astur lahaa ayaa lagu mashquulsan yahay dadkana waa dad iska beerley ah hadde bil ramadaan waa lagu jiraa marka xaaladda hadda waa deganta wax culeys hadda ka taagan ma jiraan alxamdulilah dowladda turkiga oo dhowaan la siiyey kheyraadka badda soomaaliya ayaa bilowday inay xasuuqdo shacabka soomaaliyeed xilli ay horay ummadda kula jirtay dagaal ka dhan ah dhaqaalaheeda taliyaha ciidamada dowladda federaalk ah ayaa hadalla quusa u jeediyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo kusoo jabay dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mubaarag cumar ayaa ka waramaya taliyaha ciidanka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo ibraahim sheekh muxidiin ayaa waxa uu fagaare kula hadlay qaar ka mid a askarta dowladda federaalk ee kasoo cararay furimaha dagaalka iyagoo ka cabsanaya in weeraro ay kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo mujaahidiinta lagu bartay inay qaadaan dagaallo ka dhan ah dowladda iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka hadalka taliyahan ayaa isburinaya mar buu ciidankiisa u sheegaya oo niyad ugu dhisaya in aan la arkin boqol nin oo shabaab ah oo isla socda mar kalena waxa uu leeyahay haddii ay yihiin laba boqol oo nin isla socda idama soo weerari karaan ciidankan oo taliyada kula hadlayay meel fagaaro ah ayaa waxaa ka muuqanayay niijab iyo daruufo adag xilli ay gebi ahaantooda madax hoos u raaricinayeen taasoo ka dhigan in la qasbayo ama mataqaanaa iyaga u adeega yay wax idiin sheegin yay idin cabsi gelinin wax cabsiya yay idin gelin oo ku saabsan in shabaab dalkan oo uu harayo uma harayo dalkan shabaab waddankan waa ka dhammaana weliba wakti aan dheerayn ayuu ka dhammaana marka dadka waxaa akhrinaya oo faafinaya fikirka shabaab yax iska dhah warkoodana ha dhegaysanina hadduu yimaado maanta war shabaab waa ogtihiin boqol isla socoto meel tagta miyaad weli aragteen laakiin lagama yaabo intiinaanoo indhiinu shanta yihiin hadday yihiin laba boqolna in idin soo weeraraan ma idin soo weerari karaan marka waa gaadmo yaan la idin gaadin dowladda uu hogaamiyo xasan sheikh ayaa dagaalo ku soo qaaday gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya waxa ayna weeraro waaweyn ee kala kulantay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo loogu laayay saraakiil iyo askar fara badan halka laga furtay gaadiid dagaal wixii ka dambeeyey markii u dhacay weerarkii lagu qaaday deegaanka caad ayaa waxaa aad u soo badanaya askarta banaynaysa furimaha dagaalka xilli ay isaga cararayaan deegaaniyo degmooyin dhaca wilaayaadka mudug iyo galgaduud in ka badan toddobaatan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa kasoo horjeestay qorshaha xasan sheekh uu ku doonayo inuu wax kaga bedelo dastuurka ay ku dhaqmaan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa kasoo horjeestay qaabka uu wax u wado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxay sheegeen qorshaha ah wax ka beddelka waxa ay ugu yeereen dastuurka aysan ka yeelinin macquulna aysan ahayn waxaa damaca gurguurta kasoo horjeesaday ku dhowaad toddobaatan xildhibaanada dowladda federaalk ka mid ah xildhibaanadaas qaarkood oo warfidyeennada la hadlay ayaa arrimaha ay ku diidan yihiin ka hadlay xildhibaanadan labada golo caawa isku yimid warkay soo saareen waa la sheegay anugu haddaan hadda shakhsiyan iska hadlo waxaan mucaarad ku ahay bedelaadda la bedelahayo dastuurkiisa waxaan anuu ku hadlahaya magacooda xildhibaanada dhowr iyo toddobaatanka ah oo warqaddaan saxiixay madaxweynaha aan fariin u dirayno aan leenaha madaxweynow wixii aad qabatay ha ka saarin xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalk ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed iyo sidoo kale fashil weyn oo dhanka siyaasadda iyo amniga ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku burburiyey gaari ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ku socdaalaya qeybo ka mida gobolka laamow ee ku jira gumaysiga dowladda kenya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda kenya qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari kooyal ah kaas oo gebi ahaanba meesha ku gubtay waxaana dhibasho iyo dhaawac noqday askartii saarneed ee ka tirsanaa dowladda kenya dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad duqeyn ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan tiro madaafiic ah ayaa ku hobatay xaradii ay ku jiraan ciidamada dowladda federaalka waxaana gaaray khasaare kala duwan ku dhowaad shan iyo toban askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay weerar kabiin ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax faarax ayaa ka waramaya dagaal shalay ka dhacay duleedka deegaanka jambalul ee hoostaga degmada afgooy ee shabeellaha hoose oo ahaa weerar kamiina oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askar ka tirsan ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ee loogu yeero nisa ayaa lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh weerarka lagu beegsaday ciidamada nisa ayaa warar hordhac oo laga helayo khasaaraha gaaray ciidamada ayaa tilmaamaya in goobta lagu dilay saddex iyo toban askari oo laba ka mid a saraakiil yihiin kuwaasoo lix ka mid a goobta dagaalka looga cararay halka dhaawacuna uu yahay sagaal askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiinka ay u dhigeen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ee nisa ayaa waxay ku furteen saddex qori oo ak forty seven iyo afar boosho ay ku jiraan rasaasta qoriga iyo sidoo kale saddex ka mid a isgaarsiinta ciidamada ee loo yaqaan icom haddaba maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada khasaaraha gaaray ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ee nisa sawiradan ayaa muujinaya khasaaraha la gaarsiiyey ciidamada nisa ee ku dhacay kamiinka ay u dhigeen rag ka tirsan mujaahidiinta shabaab sawirada ayaa lagu arki karaa tiro kamid a ciidamada nisa oo iyagoo qurbaxay daadsan halkii looga cararay oo ah goobtii kamiinka loogu dhigay si kastaba askarta ka tirsan sirdoonka nisa ayaa dhibaato daran ku haya bulshada soomaaliyeed iyagoo u geysta tacadiyaad isugu jira jirdil iyo kufsi waxayna caan ku yihiin in dhalinyarada ay ku been abuurtaan oo ay dembi aanay gelin dusha u saaraan sidaana ay muuqaalo uga duubaan
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa la baahiyey dardaaranka nafti hoorihii fuliyey weerarkii lagu daahfuray hotel s y l ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa ka waramaya ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
xasan maxamed maxamuud oo loo aqoon jiray cadiyatullah waa naftii horihii fuliyey camaliyadii istishhaadiga ee lagu dahfuray weerarkii hotel s y l ee maalmo ka hor ka dhacay magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya sannadkii labada kun iyo afartii ayuu ku dhashay wilaayada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo qabiil ahaan waxa uu ka soo jeedaa cayr oo ka mid ah beelweynta habargidir cadiyatullah ayaa intii uusan fulin camaliyadda istishhaadiyada ka hor waxaa waraysi dhinacyo kala duwan taabanaya la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysiga laga qaaday ayuu xasan ku diray fariimo ku wajahan shisheeyaha ciidamada dowladda federaalka dadka muslimiinta ah ee jihaadka ka fadhiya hoggaanka jihaadka ragga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha hore katiibada istishhaadiyiinta iyo ehelkiisa iyo qabiilka uu ka dhashay ugu horrayn xasan ayaa fariintiisa koowaad u diray shisheeyaha waddankeenna ku soo duulay aqi fariinta ku wajahan gaalada waddanka ku soo duusha waxaan dheelahay horta ugu horreyn gaalada caddan iyo madow leh waxaan dheelahay horta waddankaad ku soo duusheen waddan muslim ah horta oo oo muslimiin oo degan waxaan dheelahay haddaad ku soo duushaan aad doonayda inaad ku dhaqdaan waxaad adiga soo qorteen insha allah biidnillah albaari ku dhaqi maadan hadda kadibna kuma dhaqaydin intay nool yihiin rag oo diintooda difaacanaya insha allah biidnillah albaari nuurka ilaah inaad dumidin ay askuuga howra cateena insha allah biidnillah albaari hal marnaba hanu ku fikirina hanu ku riyoonina inaad soomaali taagtaan calam adaka oo ka oo maamushin insha allah biidnillah albaari anakan waa diidna ilaahan waa diidan aniga aqbali meena fariintiisa labaad waa mid la hadlaysa ciidanka dowladda federaalka ee shisheeyaha garab taagan waxaan leeyahay gaalada murtidiinta ugu horeeya xasan gurguurta ku xigaan xildhibaanadan iyo baarlamaanka ay isku sheegaan waxaan leeyahay biidni illaahi albaari waqti dhow saacadaha nagu soo wajahaan waxaan rajaynayaa dhiiggiina macnaha ilaahay igu dhowaano dhembilo korkiina ka kicinaa ilaahay ugu rajaynaynaa hoteelka laga yaraada israel waxaan leeyahay khaa'imiinta iyo mujrimiinta oo meeshaas macnaha isku bahaysteen waxay maleeyaan inay macnaha mujaahidiinta ay u badbaadi karaan macnaha meeshaas ay dhiseen mise hoteelkaas macnaha mujaahidiinta ay ugu badbaadi karaan ee waardiyayaasha iyo jigboontayaasha iyo dhagaxaanta ee wadooyinka ay dhigtaan macnaha inay ciidanka ilaahay jundo inay ugu badbaadayaan umaleeyaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay ciidankiisa meel walba ay joogaan biidni illaahi albaari taas ayaan dheelahay murtiyiinta haddii kalena maho ilaahay usoo laabta ilaahayga ku caasideenna usoo laabta daadiidaa maho goob walbaad ku dhuumataan goor bay noqotaba mujaahidiinta gacmahooda oad kusoo dhici doontaane ee intaadan kusoo dhicinin waddo xun aadan qaadin ee ilaahay ka baqay kasoo noq waddadaad ka baxday haddaad diidamaho insha allah biidni ilaahi albaari sugo goorta kugu dhacda dharbaaxada mujaahidiinta markan waxa uu xasan la hadlayaa ummadda muslimiinta ah ee jihaadka ka fadhiya gaar ahaan soomaalida wuxuuna dareensiinayaa in ayaga tabardarri ay ku arkeen shisheeyuhu ay ugu soo duuleen dhulalka muslimiinta ugu horreyn ummadda muslimka ee soomaaliyeed ee gaalada aanay iska difaacin waxaan dheelahay horta gaalada ugu horreyn waxay u soo dhiirteen ee waddamada muslimka ee ugu soo duleen ee soomaali ka mid tahay waa horta liidnaan ee dhankiina adakoo fadhiya qaacidiin jihaadku ilaah nii amra oo ka fadhiya ee nii arkeen sida tawxiidka ay ku baabi'inayeen ay ugu soo duleen xadiiska rasuulka oo ah idaa tabaayactum bilcina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarc wa taraktum aljihaad dulliga wax kale niigum imaan jihaadkaa ka tagteen waay aayaad qaar waa rumeedeen aayaad qaarna waa ka tagteen ilaahay soon ayuu nii waajib yaal bisha soonna hadaalagaar waad soomeydin jihaadna hadaala dhaho ma imaaneydin hadda had qabiil had la dhaho wallaahi qof u dagaalama lama weynaa qabiila la difaaca haddaa la dhahana qof qof oo diyaara loo yahay laakiin jihaad haddaa la dhahana jihaadka waa ku madax adagtiin walaalayaal waxaan dhehlahay horta jihaadkan sharaftiina ayaa ku jirta tan adduunya tan aakhiraba haddaad ka madax adeegtaan aakhiro ilaahay waa inay warsana aayaadka uu ilaahay kitaabkiisa ugu soo aroor wuxuu markan la hadlayaa ragga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha hore waxaan dheelahay horta waxaad hor istaagantiin waa cadow alle iyo cadowgiina oo ku soo duulay diintiina iyo dalkiina oo doonaya inuu boobo hantidiina uu dila ilmihiina uu kufsado gabdhaha muslimaadka iyo hooyooyinkeena inuu dhibaatay oo kusoo duulay ayaa horta oo xabadka u dhigateen oo ka dhiidhideen ilaahay kaashada daqwada ilaahayna horta ku dadaala ugu horreyn waa inaad horta sabarkana kaashataan ee ilaahay waardiisataan sugnaan ee waxaad ku hor sugantihiin waa cadow cadow waa sabrahaya cadowga asagu waa sabrahaya wuxuu ku sabrahaya waa horta wax xun adaka adduun iyo aakhira haddaad kuleelkan yar adduun ku sabartaan insha allah biidnil albaari aakhirana kuleel is arki meedaan ilaahay wuxuuni ballan qaada jannaadu waa iyo ilaahay ka cabsada cadiyatullah ayaan hilmaamin inuu dardaaran u reebo ragga katiibada istishhaadiyiinta ee uu ka tirsanaa jasaakallahu khayran horta waxaan u dardaarmaa walaaladeeda maktabka waxaan dhaliyaa jazaakum allahu khayran horta ilaahay horta u mahadceliya wuxuuna soo gaarsiiyey waa meel sharaf leh horta nimco nimco kale ilaahay niyuu sii daray jihaadkuu nii soo waafajiyey haddana gaar ahaanna ilaahay maktabkan ayuu nii soo daartay maktabkan nin ilaahay uu soo waafajiyay imaan karee ee awood adiga isku keentay ma ahna ilaahay horta mar kasta ugu mahad celiya xilli walbaad ilaahay horta tuugeeda waxaa warastaan ilaahay inuu nii sugo uusan niga fidnayn fidnada oo socota ilaahay inuusan niga mid dhigin warsada ugu dambayntii wuxuu dardaaran u soo jeediyey ehelkiisa iyo qabiilka uu ka dhashay waxaan dheelahay horta u horeen ehelkayga qabiilka aan ka dhashay horta waxaan dheelahay ilaahay ka cabsada sufuufta mujaahidiinta garabka oo soo noqda ee diintu aanay soo gaartay ee garab i gaashaa u noqda gaalada meel walba ee qabiilka uu ku sugan yahay yeesan niigu soo dhiirin dhiirinaan niga arkin ee wax walba goob walba ku sugan yihiin hataa hadaana jihaadeen oo goob walba cadowga uu ku dhuumaaleysanaya uud soo sheegtaa taasba naftirkeeda jihaad kale waa oo ma- dhankiinana mujaahidiinta loogu soo gelin ee jihaadka soo dargelgeliyaan i dheelahay ee dhalinyar iyo odayaal ee ku soo buuxiya haddana gaar ahaan maktabkana soo buuxiya ayaan dheelahay qabiilkayga ehelka kuwaas aan u dardaarmi lahay waxaan u dardaarma la waalidka iyo hooyadeed waxaan dheela horta hooyo waa isoo koriyey ilaa halahan kasoo dhammaanaya adaa isoo koriyey hataa ilaahay sabab adi iga kaa dhigay inaad jihaadkan usoo waafajiyo oo oo adaa igu soo barbaariyay sidaa jihaadkan ku bixi lahay hooyo ugu horreyn waxaan ku dheela horta iyo ku sabar ilaahay aayaadkiis ayaa maqlo hooyo darteeda ay waan ku jeclahay horta hooyo anoo ku jecel ayaan kaaga tagay hooyo ilaahay ayaan jeclaaday hooyo iska sabar xilligu qabarka istishaadka ee kusoo gaarna sabar ayaan ku dheelahay weerarkii hotel syl ee qaatay dhowr iyo tobanka saacadood ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday lixdan iyo sagaal xubnood sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa